weli waxaa si joogto ah ugu socda dhulka soomaali galbeed ee ku jiro gumaysiga dowladda itoobiya dilalka iyo tacdiyada ay geysanayaan ciidamada itoobiya iyo kuwa maamulka u hogaamiyo musdafa cajar kuwaas oo si gaar ah u wajaha dadka rayadka ah wararka laga helayo deegaan ka tirsan gobolka doolo ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ay ciidamada maamulka ku daaban dowladda itoobiya ay si bareer ah u dileen wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka deegaanka dilkan ayaa si gaar ah ugu dhacay deegaanka celey oo hoostaga mandiqada caado kuna taala gobolka doolo ee dhulka soomaali galbeed wiilka la dilay oo lagu magacaabi jiray cabdiyare ayaa la xaqiijiyey in si bareer ah ay u toogteen ciidamada itoobiyaanka xilli uusan wax dembi ah ku eedeysneyn tan ayaa kusoo beegmaysa tacdiyada isdabajooga ah muddooyinkii dambe ee sida xowliga ah ugu sii kordhayay dhulka soomaali galbeed waxaana uu kusoo beegmayaa iyadoo dhowaan ciidamada itoobiyaanka ay xabsi ku yaalla magaalada jigjigo ku dileen tiro dhalinyaro ah oo aanan wax dembi ah lahayn